فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulantii wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada warbaahinta alfurqaan caawa oo axad ahna waxaad ku dhegaysan doontaan mas-uuliyiin ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin oo soo xira dowro muddo saddex bilood ah u socotay ciidan ka mid ah xisbada shabeellaha hoose kelimaad laga jeediyey munaasabad lagu soo xirayay dowladda ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijkeenna qiso muruga leh oo qabsatay nin soomaaliyeed oo xanuunka dhimirka qabay kaasoo ku dhintay dalka ingiriiska faahfaahinta qisadaas ayaad dhegaysan doontaan xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka oo ka hadlay jeesjeeskii uu xasan sheikh u jeediyey bulshada ku dhaqan muqdisho gaar ahaan dhallinyarada dowladda turkiga oo sheegtay in xasan sheikh uu etoobiya u ogolaan doono qayb ka mid a badda soomaaliya kadib shir toddobaadka soo socda ka dhacaya magaalada ankara ee dalka turkiga qodobadaasi wararkii ugu dambeeya umuuraha caalamka iyo xubinta caafimaadka ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
dhegaystayaal inta aanan gudaha u gelin barnaamijka waxaad ku soo dhowaataan goosgoos ku saabsan barnaamij cusub oo aan dhowaan idiin bilaabi doonno insha allah idaacadda islaamiga ah alfurqaan waxay idiin soo gudbinaysaa
نحن من أشرق فينا هدي رب العالمين فجرنا شع ضياء قلبنا فاض يقينا
alixtisaab waa fard qof waxaa jira xisbada loo xil saartay waaliyu xisbana waa lagu magacaabaa almuxtasibna waa lagu magacaabaa qofka isaga ummadda ayaa u dhiibatay hawshaas hawshaa qabaa la yidhi ummadda wixii xalaaq xumaa ka bad- ka reeb wixii maalahay is- dhexdooda iska dulmayaan ka reeb isaga waxaa weeye waa nin la xil saaray oo hawshaa loo cayimay isaga farad bay marka ku tahay
markaan u soo dedegno haadihi lumma rasuulkeennii marka soo bilow dee qur-aankan baaba hadda asagu sidiisaba u taaganba ee, xisbo iyo barnaamijkeeda isagaa noo qariray qur-aanku waa alamru wanahyu islaamkaaba ku dhisanba sideedaba islaam haddaad maqasho waa amar iyo nahyi
آية تن كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر سي جود أهان هرتا وهي أمان وتهي أمدة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم لكن شرط أنا إلاده أو أه إني فريسو إيه معروف كفريسو
shardiga shanaad waxa weye alcilmi waxaan dadka aad farayso iyo waxa aad ka reebaysa labada waa inaad cilmi u leedahay shayga inuu macruuf yahay si dadka aad u farto waa inaad taqaana macruuf inuu yahay si shaygan dadka aad uga reebta aad ka reebayso aad uga reebtana waa inaad garataa inuu munkar yahay marka si guud waa inuu qofka muxtasibka ahi ku hubaysan yahay yacnii culuumtii sharciga
maantana heer aad iyo aad u qiimo badan oo qurux badan ayaa la marayaa dhammaan waxaan dhihi karaa qaybaha kala duwan ee xisbada ilaahay subxaana wa tacaala ha idinka abaalmariyo waxaad tihiin mir'aatulcamal camalka muraayadiisii baa tihiin waxaad tihiin ummadda kuwii ku daysan lahaayeen waxaad tihiin udubdhexaadka camalka islaamiga ah
محمد رسول الله همنا صدق وإخلاص هو تقوى صالحينا waa barnaamij gaar ah oo aan ugu magac darnay islaamka iyo xisbada wuxuu soo geli doonaa toddobaadkiiba habeenka ay talaada soo gelayso saacaddu markay tahay laba saac iyo bar fiidnimo ama siddeedda iyo barka halka rogal celiskiisana aad dhegaysan doontaan maalinta arbacada saacaddu markay tahay sagaalka iyo barka barqannimo ama saddex saac iyo bar insha allah
لم نلج باب المخازي والثنايا محيينا لا ولا سرنا بنهج كان للشيطان دينا نحن من أشرق فينا هدي رب العالمين فجرنا شع ضياء قلبنا فاض يقينا نحن من أشرق فينا
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa toddobada bisha safar sannadda kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriga ah aan ku bilowno barnaamijka mas-uuliyiin ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa soo xiray dowro muddo saddex bilood ah u socotay ciidan ka mid ah xisbada shabeellaha hoose dowradu waxa ay socotay muddo saddex bilood ah duruus isugu jirtay sharci iyo tajriibi ayay ku qaateen xisbada waxaana cashiradaasi ka mid ahaa habladhaqanka bulshada iyo duruus kaleh oo ay bixinayeen qaar ka mid a culimmada diinta islaamka munaasabadda xiritaanka waxaa ka qayb galay odayaal dhaqan iyo mas-uuliyiin waa kan sheekh fu'aad maxamed qalaf oo kelimad ka jeediyey munaasabadda بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنت وحان أفدنا ختامك دوردي حزبدا قول كشبه لدى هو قبتي وحانا تلمامي دونا موضوعك سابسا الحسبة في الإسلام روح حسبدا وحا لغربو in uu la yimaado allah subxaanahu wa tacaala waxa uu ku tilmaamay ummaddani inay tahay umma ta'muru bilmacruufi wa tanhawna cani lmunkar xisbadu qadiyada loo allaah loo doortay waxaa weeye allana howsha u bixiyey inay dadka wanaagga faraan xumaantana ka reebaan iyagoo calaa shawkatin wa quwatin ah iyagoo awood leh oo shawka leh inay dadka wanaagga faraan xumaantana ka reebaan shawkadaada iyo awooddoodana ayna waxba ku dulminin allah wuxuu yidhi isagoo ammaanaya ummaddan kuna ammaanayo saddex tilmaamood oo waaweyna allah wuxuu yidhi fii kitaabi alcaziiz wa huwa asduq alqaa'iliin kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna cani lmunkar wa tu'minuuna billah walow aamana ahlu lkitaabi lakana khayran lahum minhum almu'minuuna wa aktaruhum alfaasiquun allah wuxuu leeyahay waxaad tihiin ummadaha kuwii ugu khayr badnaa ee la soo saaray saddex tilmaamood ayay ummadda ummatu muxamedin sala allahu calayh wasalam ay ku gaartay awalan waxaa weeyaan ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna cani ilmunkari wa tu'minuuna billaah wanaagaad faraysaan xumaantana waad reebaysaan allaad rumaynaysaan keligii baa caabudaysaan markaasaa alla wuxuu ceebeeyey ahlu kitaabkii waxay khayriyada ku waayeen xumaantana ma ay reebi jirin wanaaggana ma aynan fari jirin allah wuxuu yidhi walow aamana ahlu lkitaabi lakaana khayran lahum allah iyo rasuulkiisa moxamed ee hadday rumayn lahaayeen taasaa u khayr badnaan lahayd minhum almu'minuuna wa akharuhum alfaasiquun waxaa laga helay kuwii ahlu kitaabka ahaa dad yar oo mu'miniina agharkooduna faasiqiin bay noqdeen waxaa allah subxaanah wa tacaala amrayaa ummadda inay ka baxdo jamaaco dadka khayrka farayso xumaantana ka reebayso haddii la waayo ummad jamaaca u taagan wanaag inay faraan dadka xumaantana ka reebaan ummadoo dhan baa baaba'ayso fa qaala tacaalaa waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayri waya'muruuna bilmacruufi wayanhawna cani ilmunkar wa ulaa'ika hum lmuflixuun allah wuxuu leeyahay idinka mid noqoto jamaaco dadka wanaagga faraysa xumaantana reebayso waa culummada iyo dadka xisbada ah ee ka shaqaynaya wanaagga xumaantana reebayo kuwaa iyaga ahay isu taagay dadka inay wanaagga faraan xumaantana reebaan ajarna alla ka xisaabsanayaaye alla wuxuu ku tilmaamay inay liibaaniin waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayri ha idinka mid noqoto jamaaca dadka khayrka u sheegaysa waya'muruuna bilmacruufi wayanhawna cani ilmunkar wanaaggana faraysa xumahana reebaysa wa ulaa'ika hum almuflixuun kuwa waa liibaaniin can xudayfata bni alyamaan radia allaahu canhuma can innabiyi sala allahu calayhi waaalihi wasalama qaal nabiga alle wuxuu yidhi waaladii nafsii biyadihi waa dhaartay nebigu nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam allaha naftayda gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay lata'murunna bilmacruufi walatanhawunna cani ilmunkari wanaagaad faraysaan xumaantana waad reebaysaan ow layuushikanna allaahu an yabcata calaykum haddaad sidaa yeeli weydaan oo wanaagga fari weydaan xumaantana reebi weydaan alle wuxuu u degdegayaa cadaab xaggiisa ka ahaaday ow layuushikanna allaahu an yabcata calaykum cadaaban min cindih cadaaban minhu cadaab xaggiisa ka ahaaday wa alla u degdegaya inuu idinku soo bixiyo humma tadcuunahu marka cadaabka idinku dego humma tadcuunahu falaa yustajaaba lakum kadib baad alla baryaysaan mana laydinka ajiibayo rawaahu tirmidiy wa qaala xadiidun xasan waxasanahu shaykhu اlalbaaniyu raximah اllah fi saxiixi jaamici sakiir marka waxaana laga rabaa ummadda in laga helo dad wanaagga fara xumaantana reeba si aan ciqaabka uusan u camimin abubakri sidiiq radia allahu canhu saaxibi rasuulillaahi waxa uu leeyahay aayad bay dadku qalad ka fahmeen aayaddaasoo abubakar naga saxay allah wuxuu leeyahay haddii dadku ay xumaan sameeyaan ay xumaan iyo fasaad sameeyaan naftaada ku dadaal adigu oo naftaada ilaaliso marka waxaa muuqanaysa ninkii wanaagga ree xumaantaas arkay inuusan xumaantaa ka hadlin oo naftiisa u ilaalsado aayadduna sidaa maa abubakar radia allaahu canhu oo ahaa saaxibkii rasuulka ayaa arrintaa ka hadla wuxuu yidhi can abi bakri sidiiqi radia allahu canhu qaal yaa ayuha annaasu inakum taqra'uuna haadihi alaaya dad yahow aayaddan baad akhrinaysaan oo allah uu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu calaykum anfusakum ay alzimuu anfusakum naftiina laazima naftiina ku dadaala laa yadurukum man dalla ida htadaytum ma idin dhibayo qof dhumay idinka haddaad hanuunsanaataan maxaa ka muuqanaya marka ninka inuu naftiisa hagaajiyo wixii dhumaayo uysan shaqadiisa ahayn aayadda sidaasaa loo fahmi karaa arrintaas oo abubakar naga saxay markaasuu yidhi wa innii samictu rasuula allaahi sala allahu alayhi wasalam yaquul ina annaasa idaa ra'w aldaalima falam ya'khuduu calaa yadayhi awshaka an yacumahum allahu biciqaabin minhu fiiriya allah subxaana wa rasuulku wuxuu noo sheegayaa ummadda hadday daalim aragto nin daalima oo dulmi samaynaya hadday aragto haddayan labadiisa gacan qabanin dhammaantood cadaababa alla ku camimaya dadku nebigu wuxuu ku tilmaamay dad dooni saaran buu ku tilmaamay qaarna ay kor degan yihiin qaarna hoosay degan yihiin kuwa hoos degan markay biyo u baahdaan kuwa kor bay u doontaan maalinkii dambe waxay yidhaahdeen maxaan walaalahay u dhibaynaa biyaha macaanee hoosta maraya doonta maan alwaax ka bixinno haddii alwaax laga bixiyo biyihii baa soo gelaayo biyaa la helayaa soomaa laakiin biyaha hadday soo galaan doonta ma soconaysaa doontu waa qarqoomaysaa markaasuu nebigu sala allahu caleyh wasalam kuwa kor saaran haddayan kuwan doonta raba inay alwaaxa ka bixiyaan haddaynan gacmahooda qabanin dhammaantood waa qarqoomayaan buuri haddayse gacmaha ka qabtaan najow wa najow jamiican iyagana waa badbaadayaan walaalayaalow doonta haddi laacinina soo biyo unma rabtaan annagaa kor ka soo degayne biyaha idinka noo haya iyaga kuwa korena waa badbaadayaan kuwa hoosena waa badbaadayaan akhiiran waxaan leeyahay ruuxa xisbada ah ma aha ruuxa dadka awoodda u sheegta ee sida adag iyo cunfiga kula dhaqma waa ruux raxiima weeye waa nin dadka khayrka la jecel waay ina allaha rafiiqun wa yuxibu rifqa nabi wuxuu yihi alle waa midda mid naxariis badan oo turid badan turiddana alle waa jecel yahay inaad muslimiinta u turtaan nin nin ul ku dhufan karaa ma jiro ruuxa mu'minkaa dhabarkiisu waa mamnuuc in wax lagu dhufto imaam albukhaari wuxuu baabaystay baabu dahri almu'mini ximan mu'minka dhabarkiisu waa seero wey ilaa qaadi inuu amro yidhaha intaa ha lagu dhufto mooye hal ul haddaad ku dhufato qiyaamaha lagaaga goyniy haddaan adduunka lagaaga goyn marka mujtamaca wanaag iyo dabacsanaan iyo naxariis kula dhaqma allahna waxaan weydiisanaynaa towfiiqda inuuna waafajiyo waxaan kaloo idinkaga mahad celinayaa markaan alle u mahadiya ka gada ale bacda xamdi illaahi subxaanahu wa tacaala huma sabarkii aad sabarteen iyo dadaalkii aad muujiseen wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kaasi waxa uu ahaa sheekh fu'aad maxamed kalaf markaana waa kelimad uu xafladda ka soo jeediyey waariga shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abuu cabdiraxmaan bismi llahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu ilaahay subxana wa tacala ayaan u mahadnaqaynaa nicamkiisa faraha badan oo dusheena ku galladaystay fududaynta howshaan oo noo fududeeyey oo muddo soo socotay saddex bilood ah maantana khitaamkeeda aan joogno ilahay subxana wataala ugu mahadnaqina arrintaasi oo lagu dhisaayey qayb ka mid ah xisbada gobolka oo degmooyin kala duwan laga soo kala aruuriyey muddo saddex bilood la dhisaayey si ay bulshada ugu adeegaan allahan ugu mahadnaqina arrintaas noo fududeeyey waxaan u mahadnaqaynaa jazaahum allahu khayran akhyaarta ka soo qayb gashay xafladdaani khitaamka ah oo sheekha ugu horeeyey iyo nabadoonnada garabkeenna soo buuxiyey miisaanka xasaanaadka allah u saaro wixii dardaaran ee na siiyeenna ilahay subana wataala ha ka ajarsiiyo waxaan kaloo u mahadnaqaynaa jazaahum allahu khayran ardadii iyagana ku sabray muddadaas ee saddexda bilood ah dulqaatay duruustii loogu talagallayna dhammaystay xifdiyey kor ka qabtay ayaan iyana umahadnaqaynaa waxaan kaloo umahadnaqaynaa macallimiintii dowladdaasina la bixinay jazaahum allahu khayran iyana ilahi subhana wa taala miisaanka xasanaadka allahu saaro axibatii fillah wixii dardaaran ah cod- culummada iyo odayaashaan oo dhammaystiray waxaanu laga rabaa keliya inaan qaadano ogaada shaqada ah haysaanna waa shaqadii nebi maxamed sal ly slam uu qaban jiray nebi maxamed sal ly slam wuu xisban jiri soo maha suuqyada ayuu mari jiray meelaha dadka iskugu imaadan uu tegi jiray wuu xisban jiri macruufka ayuu dadka fari jiray munkarkana waa reebi jiri wax khaldan hadduu arkana dadka waa ka towjihin jiri waxyaalaha nebi sal slam laga wariy waxaa ka mid ah maalin maalmaha ka mid ah wuxuu soo maray raashiin bannaanka la tubay oo nin uu iibinaayo raashinka waxaa ku da-ay roob xagaayaa ku da-day hoostiisaa qoyan ti kii korena wuu qalalayn gacantuu geliyey gacantiisi waxay soo taabatay qoyaan markaasuu ninkii raashinka wuxuu ku yidhi maa haada yaa saaxibi acaam war ninka raashinka gadaayo muxuu yahay waxaan hoostana ka qoyan korna ka qalalan nib allow samada ayaa ku daaday markaasu wuxuu yidhi maxaa ko- kor u yeeli weysa dadka u arkaan kan qoyan maxaa kor u geen weysa dadka u arkaan man kashanaa falaysa mina marka shaqada ah haysaan waa shaqadii nebi maxamed sal lay slam ammaan iyo sharaftaasaa idinku filan waxaa la rabaa shaqadaasi in lagu sabro oo loo dulqaato oo dhibka kaa soo gaaraayo oo ajar xisaabsato ayaa laga rabaa sabarka marka waxaa la rabaa daacada shaqada ah haysaan waa daaco ilahi subana tala loogu dhowaanayo sabaree ka rabtaa saa ajar u heshid oo daacada aa ku dulqaadato waxaa kaloo laga rabaa macsiyada iyo ilaahay subana watacaala waxyaalaha u raalli ka hen inaad ka sabarto ilaa waxaa la tacaamulaysa waa bulsho yah qeybaheeda kala duwan ayaa la macaamilaysaan noocyo badanay ka kooban tahay dad baa ulojeed badan leh waxaasoo la raxooyaan dadkaasi xoolaan waxyaalaha kala kulmaysa inaad ka sabarta laga rabaa oo ka sabarto ka dulqaado waxaa kaloo laga rabaa waxyaalaha kugu dhacayo oo jidkan aad ku taaganta kugu dhacayan inaad ku sabartaa laga rabaa haddii lagu aflagaadeeyo horta aada lasoo aflagaadiyey inaad ku sabarto oo dulqaadato ikhwaani intaasaa la rabaa waxaa kaloo insha allahu tacaala maadaama bulsho aan ku dhex jirno oo dad aan la macaamilayno waxaa la rabaa inaan dadka ka duwannahay dadka inay ku daydaan la rabaa dabeicad wanaagga salaadaha qur-aan akhriska meelaha khayrka oo la xaadiro dadka inaan oga daydaan la rabaa jazaakum allahu khayran makaarim alakhlaaq ayaa la rabaa qofka waxawaya inuu ku tilmaanaado fadlina waa laga helaa yah inuu qofka mugtay xusnulkhuluq dabeicaddiisa iyo habdhaqnidiisa ay wanaagsanaato waxa weeyaan fadli dheeraad ayay leedahay kow waxaa laga helaa ilaahi subxana wa tacaala awaamirtiisa ayaa fartoomi dabeecadda wanaagsan iyo habdhaqanka waxyaalaha ilahi subana watacaala uu faraya ka mid tahay waxaa kaloo ka mid ah waxyaalaha ay leedahay waa inahaa taacatun lirasuli lah slam rasuulka alle ay ateecaysaa maxaa yeelay nebi maxamed sal alay slam wuxuu ahaa axsanu naasi khuluqan ninka dadka ugu dabeecad fiican ayuu ahaa nebiga sal slam ayaa xooyan ku ku ateecaysaa nebiga ayaa nagu jeclaanaayo ilaahay subana wataala ayaa nagu jeclaanaayo waxyaalaha jannada lagu gala ayay ka mid tahay dabeecad wanaagga maxaa yeelay dadka nebiga sal sl mar la weydiiyey wuxuu yidhi dadka waxa ugu badanoo jannada ku gala noo sheeg nebi al waa yidhi muxuu yidhi taqwa allahi wa xusnu lkhuluq waa alla ka cabsi iyo dabeecad wanaag marka axibatii fillah jazaakum allahu khayran waxaa la rabaa maadaama bulsho aan la macaamilayno dabeecadda wanaagsan inay markasta habdhaqan inoo noqoto waxa juhdi laydinku bixinaayo oo qarash lagu bixinayo waxaa weeyaan inay dadka mogtahay wanaagga iyo khayrka laidin sheegayo inay dadka idinka arkaan la rabaa insha allah taala aan lagu khasaarin jazaakum allahu khayran intaas ayaan rabi waxaa kaloo walaalaha kula dardaarmi lahaa maadaama dee mogtahay hadda duruus badan la qaatay mogtahay in la la xifdiya way sahlan tahay ogaada laakiin in la- lagu dhaqmo oo la dhaqan geliyo ayaa ka muhiimsan xadiid haddaa maqasho waa inaad dhaqan gesho naftaada waxawayaan aad ku tadbiiqisid aayad qur-aan haddaa barato waa inaad naftaada ku tadbiiqisid saasaan laga rabaa laakiin hadduu saa yeeli waayo barashadii uu barta waxba uma taraysa bal iskada dembi usoo jiidi ikhwaaniya marka waxaa la rabaa jazaakum allahu khayr in lagu camal falo wixii la bartay oona laga arko oo dadka aan kula noqonno oo takyiir aan sameyno dadka waxawayaan aan bedelno ayaana laga rabaa waxa kale laga rabaa waxay tahay maadaama ilahi subana watacaala mas-uuliyadda una saaray oo mugta xil gaar una saaray dadka inaad diinta ilahay ugu yeertaan hadda maanta culamaad tihiin waxbaa la idin baray intaasoo kutub dhowr iyo toban kutub ah waxay dhammayseen muddo saddex bilooda qaarkood waaba xifdiseenba koraa ka haysaan sida hadda waa arkeyni yah dadkiina ugu yeertaan oo xalaqaadka masaajidda meelaha qaar wax laga akriyo oo la tago oo dadka wax loo akriyo oo maxaabiista diinta ilahi subana taala la baro iyagoo waxa weyaan markii xabsi ay ku jiraan in diin ilahi subana taala ay bartaan waqtiga uu ji- waqt- waqtiga macnaha xabsigooda uu ku egyahay inay naga tagaan iyagoo diin ilahi bartay intaasaan laydinka rabaa jazaakum allahu khayran waa mahadsantihin jazaahum allahu khayran culummada insha allah taala wixii dardaaran noo dhammaystiray waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in wixii laydinka sugaayey ama wixii dardaaran ah oo laydin jeeyey inaan laydinka arki doonaan rajaynaynaa insha allahu tacaala ilahi subana taala waxaan idin weydiinaynaa inuu diinta idin xifdiyo cimriga iyo waxa weeyaan iyo da'da inuu ilahay ina idin barakeeyo oo idinka dhigo shaabun nasha fi cibaadati illahi alle idinka weydiinaynaa هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى
hagaa qeybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan tallaabsanaynaa qodobo kale ayaa nagu soo maqan balse markaan ku soo dhowaadaa xalqada sagaalaad xubinta caafimaadka oo aan dib u bilownay taas oo horey aad kaga soo dhegaysateen boqol xalqo dadweynaha ku taxan idaacadda alfurqaan ayaa codsaday in xubinta dib lagu soo celiyo doctor qorax cabdulqaadir oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed ee ka howlgala cisbitaalka guud ee degmada jirib ayaa aalaaba xubinta soo jeediya أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا xalqadan waxaan uga bogan doonnaa mid ka mid a su'aalaha ka dhex taagan bulshada doctor qorax cabduqaadir su-aashu waxa ay tahay qofka qaba cudurka macaanka ama sokorta malabka ma isticmaali karaa cunno ahaan ama cabitaan ahaan mise wax buu u dhimayaa bismillaah waa mahadsantaha malabka saan ognahay ilaahi subxaana watacaala wuxuu ku sheegay inuu yahay daawo daawana markii daawo laga soo reebana w- cunto waaye malabka waa quud dhammaystiran 76 percent carbohydrate waaye waa cuntada caadiga ah oo energy energy giving food waaye cuntooyinka loo yaqaan energy in laga helo waaye boqolkiiba toddobaatan iyo lix marka maadaama uu yahay cunto saan dareemeyn sokoruu ka kooban yahay wuxuu ka kooban yahay biyuu ka kooban yahay macdanuu ka kooban yahay waa cunto quud waaye marka sidaan dareemayno qofka sokorta qaba cuntooyinka qaar ka reebanaa jiro waa laisku raacsan yahay taa ayada ah hadda malabku meelna waa ka daawo meelna waa ka cunto marka malabka dadka sokorta qaba inuu kicina ayagaa waa ogyihiin saacadii hadda haystaan qof walba maanta wuu hormaray bal malab cab sokortaadana fiiri marka malabka maadaama uu u darinaya dadka sokorta qabo waxaan ooga digaynaa dadkaasi inay malabka isticmaalaan markii laga raba markay sokortooda dhacdo hadday sokortooda dhacdo waxaa loo ogolyahay qaado barkeed inay qastaan ama cabaan si sokortooda uga soo kacdo imaa nin sokor qaba malab inuu isticmaalo waan oga digaynaa yuusan isticmaalin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى
haatana dhegaystayaal waxaa idinku soo maqan wararkii ugu dambeeyey ee umuuraha caalamka oo qayb ka ah barnaamijka dhuuxa waraysyada ee warbaahinta alfurqaan xubintan aalaaba waxaa noo soo jeediya oo halkan ku soo diyaariya waryaheena cabdiraxmaan beder maxamed daahir aad baad u mahadsan tahay wararka ka imaanaya dalka burkina faso ee dhaca mandiqadda saaxil ayaa sheegaya in ciidamada mujaahidiinta ee nusratul islaam walmuslimiin ay mar kale qaadeen weeraro aad u qorshaysan oo ay ku beegsadeen xukuumaddii xidhiirka ay mar kale qaadeen weerar aad u qorshaysan oo ay ku beegsadeen xukuumaddii xidhiirkala leh calooshoodu shaqaystayaasha ruushka weerar dabagal ah oo maalintii shalay dhacay ayay mujaahidiinta ugu suura gashay inay la wareegaan dhammaan gaadiidkii kolonyada ahaa iyagoo laayay ciidamadii galbinayey mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda wagadogo ayaa xaqiijiyey inay laayihiin tobanaan askari iyo shaqaalihii kaxeenaya gaadiidka qaybta ka ah kolonyada milatariga ah muuqaal kooban oo lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinaya ciidamada mujaahidiinta oo la wareegay kolonyo caskari kadibna gacanta ku dhigay wararka qaar ayaa sheegaya in ciidamada mujaahidiinta alqaacida ay hanteen saanad milatari lacag caddaan ah iyo qalab kale oo casri ah ayna ka mid yihiin diyaaradaha daroodhiska ee wax lagu basaaso ilaa iyo hadda war rasmi ah kama soo bixin mu'asasada zallaaqa ah oo ku saabsan weerarka aadka u xooggan ee ka dhacay waqooyiga burkina faso kumanaan falastiiniyiin ah oo ka barakacay magaalada khanyonis waxa ay ciidamada sahyuuniyadda magaalada ghaza maalintii shalay oo jimco ahayd ku weerareen qoysas shacab ah waxayna ku dileen in ka badan afartan ruux oo shacab ah halka ay ku dhaawaceen boqol iyo afartan ruux oo kale waxaana sidoo kale jira burbur xooggan oo soo gaadhay guryihii ay deganaayeen dadka ay duqayntu laysay kumanaan ka tirsan dadka ku soo barakacay magaalada khan yunis ee koonfurta marinka khaza ayaa waxay maalintii shalay bilaabeen inay ka barakacaan magaalada kadib markii ay ciidamada yuhuudda gudaha magaalada ka geysteen duqaymo kala duwan waxaana muuqaalo baraha bulshada lagu faafiye lagu arkaya dadka oo qaarkooda lugeynaya iyo kuwa qaar oo saaran gaadiida kooxaha u dooda waxaa loogu yidhi xuquuqul insaanka ee taabacsan qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegeen maalintii shalay oo jimco ahayd ay galbeedka magaalada khan yunis ka barakaceen in ka badan lixdan kun oo ruux kadib markii uu amarkale ka soo baxay maamulka gumaystaha yuhuudda xafiiska qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha bani'aadilnimada ayaana wuxuu ka dhawaajiyey in amarkii ugu dambeeyey lagu barkicinayay dadka reer khaza uu ka soo baxay maamulka yuhuudda maalintii khamiista dowladda bangaladesh oo yeelatay ra-iisul wasaare cusub maxamed yunis ayaa loo doortay xilka ra-iisul wasaarelimo ee dalka bangaladesh caleema saarka maxamed yunis ayaana yimid xilli ay ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi ka carartay dalka islamarkaana ay saldhigatay waddanka indiya xasiina waajid oo hoggaanka dalkaasi haysay muddo lagu qiyaaso labaatan sano ayaa toddobaadyadii ugu dambaysay wajahaysay kacdoon dadweyne oo hurmuud ka ahaayeen ardayda jaamacadaha kadib baxsashadii xasiina waxaa warbaahinta la hadlay taliyaha ciidamada bangaladesh kaasoo ku dhawaaqay in xasiin ay xilka ka degtay islamarkaan la soo dhisi doono xukuumad kumeel gaar ah oo cusub ugu dambeenna maxamed yunis oo siddeetan iyo afar sano jir ah ayaa loo dhaariyey hoggaanka dalkaasi wararka qaar ayaa tibaaxayeen magacaabista maxamed yunis ee jagada ugu sareeya ay qayb ka yihiin ardayda jaamacadaha oo doonayeen hoggaanka dalkaasi loo doorto yunis madaxii hore ee sirdoonka milatariga yuhuudda oo sheegay in netanyahu uu maamulka yuhuudda ku wado musiibatii ugu weyneyd taliyihii hore ee sirdoonka milatariga gumaystaha yuhuudda ninka lagu magacaabo gomis yadilin ayaa sheegay in netanyahu uu ku hogaaminayo maamulka gumaystaha yuhuudda waddada fashilka iyo musiibooyinka waxaana uu yidhi bulshada israa'iil waxay og tahay in netanyahu u horseedayo musiibo istaraatiiji ah isagoo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu yidhi sii socoshada dagaalka khaza iyadoo ay jiraan dhowr jabahadood oo nagu soo furan kuwaasoo ka soo horjeeda israa'iil waxay arrinkaas sababi doontaa dagaal dheer iyo in jabhado cusub oo badan nagu soo furmaan intaas ayaan caawa dhegaystayaal ku soo gebagabeynaynaa wararka caalamka oo aad qodobo kala duwan ku dhegaysateen
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
dowladda turkiga ayaa sheegtay in xasan sheikh uu etoobiya u ogolaan doono qayb ka mida badda soomaaliya kadib shir ka dhacaya magaalada ankara turkigu waxa ay si cad u sheegeen in etoobiya ay ixtiraamayso madax bannaanida soomaaliya tan oo micnaheedu uu yahay in ay ka baxayso is-afgaradkii ay ka saxiixatay muuse biixi taa beddelkeedana uu xasan sheikh u saxiixayo bad soomaaliyeed warkan waxaa shaaciyey wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi oo lagu magacaabo hakan fidan kaasoo ay dowladdiisa u xilsaartay wadahadallada dowladda federaalka iyo etoobiya xiisadda soomaaliya iyo etoobiya waxay soo afjarmi doontaa in etoobiya ay galaangal u yeelato badda iyada oo soo maraysa soomaaliya ilaa inta ay ka xaqiijinayso midnimada uleed iyo madax bannaanida siyaasadeed ee soomaaliya ayuu yidhi hakan hakan oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada istaanbul ayaa intaa ku daray in heshiiska cusub ee etoobiya badda lagu saxiixayo uu dhowaan ka dhici doono magaalada ankara ee caasimadda waddanka turkiga dhowaan ayay ahayd markii afhayeenka xarakada shawl mujaadin sheekh cali maxamuud raage waraysi uu siiyey warbaahinta alfurqaan uu ku xaqiijiyey in etoobiya ay ku howlan tahay qorshaheeda ay ku doonayso in ay ku qabsato badda soomaaliya waraysi ku saabsan arrintan iyo khatarta iyo saamaynta ay yeelan karto habeen dambe ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka dhuuxa waraysyada ee warbaahinta alfurqaan
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
qiso murugo leh ayaa qabsatay nin soomaaliyeed oo xanuunka dhimirka qabay kaasoo ku dhintay dalka ingiriiska ninkan soomaaliga ah oo lagu magacaabo sulaymaan ayaa markii uu geeriyooday waxaa lagu aasay qabuuraha dadka gaalada ah waxaa intaa ka daran in hal god lala geliyey maydadka saddex ruux oo gaalo ah oo midi haweynay ay tahay gabar la dhalatay sulaymaan oo lagu magacaabo saciido ayaa ka sheekaysay xaaladda walaalkeeda xanuunka uu qabay iyo ugu dambayntii halka uu ku dambeeyey aniga saciida ibraahim suleymaan wuxuu ahaa walaalkay hooyaday halka keliya hooyaday dhashay ani isaga keliyabay hooyana dhashay marka wuuna iga yaraa suleymaan waan waxaan keenay isagoo afar iyo toban jir wadankan marka markaan keenay waan dhiibay waxaan guri baa isku kaaysiiyey ani isaga kadibna wuxuu wuxuu bilaabay inuu qof yani xanuun xanuun baa lasoo dirsay oo oo maskaxiyan ah marka xanuunkii isagoo sideed iyo toban jir adiga sagaal iyo toban jir meelahaas labaatan buu ku bilaabmay laakiin xanuun oo dee muuqdo oo maybe ma ahayn wax oo oo saas u weyn oo isdhehaysid qofkan halis buu naftiisa ku jira dad qof caadi wax kasta samaysanayo laakiin ood wax ka dareemaysid buu ahaa marka kadib kadib de sidaas aniga isaga de waan walaal ishaysto oo waxaan ahayn wada xiriiro markuu adiga soo yaro weynaaday wuxuu yidhi guri aniga de lama noolaan karo aniga shan ilmood baan haystay wuxuu yidhi odaygaada lama noolaan karo banaankan inka degayaa marka counsilkan u celiye counsilkii baan iri guri hala siiyo guri baa horey laga siiyey marka hanslow baro baan aniga brentford aan degan hanslow baro baa guri laga siiyey oo meel ii dhow saas iga fogeen oo toban ten minutes drive eh marka markii guriga la siiyey kadib ani isaga waan xiriiri jirnay two thousand and eleven baan africa aaday oon ilmihii la guuray oon ku noqday africa afar sanaan soo jiray markaan soo noqday waxaan u imaaday de ninkii oo xiriirkii iyo wixii oo dhan oo jaray oo maxaa la yirahdaa oo isagii oo de caadi ahayn oo i rabin inuu i arko cudurkiina kusii siyaaday ha wuxuu qabay wuxuu qabay cudurka la yirahdo scarsophenia wuxuu qabay paranoia wuxuu qabay depression oo ongoing depression markasta soo la noqdo wuxuu qabay anxiety marka kadib markaan waa kasoo tagay dee mar walba marka waan ku qaraaci jiray marna wuu iga furaa marna igama furo mar isagoo guri dhex socda waan arkayaa shadowgiisa mise imageka saasaan dhihi bas alxamdulillah wuu nool yahay booliis dhowr jeer baan booliista u yeeran ku iri walaalkay igama furayo malii ogaan karaa walaalkaa meequu jiraa maybe soddon iyo shan soddon iyo lix markaan u sheego dee nin weyn waaye ma u baahnid inaad inaad raaraadisid uma baahno haddee wax dhacaanna booliista kula soo xiriiri doonto ten yearska saasaan ku waday ma arkaysaa iridda ku qaraac mar ha iga furo mar iga furin mar telefoon ha iblogare adiga sheekadaasaan ku wada soconan isaga february twenty twenty four aniga isagu markaa wuu dhintay laakiin lama socdo twenty twenty four february ayaan albaabka ku qaraacay markii aan marka albaabkiisan qaraacnay aniga iyo demon gabar hadda halkan joogto waxaan isla qaraacnay albaabkiisa february february markaan qaraacay albaabki waxaa iga furay nin madow ah baa iga furay marka waxaan ku iri walaalkay baa halkan deganaa wuxuu yiri walaalka magaciisa suleymaan suleymaan way imaadaan warqadihiisa laakiin hadda aniga degan marka waxaan waa kasoo tagay bes marka february waayo markaas the end of february march waan the end of march waan baxay kenya baan aaday hooyo saddex bilood baan la joogay hooyo hooyo cancer buu noqday jiradeedii pancreatic cancer baa ku dhacay and then hooyo waan soo hooyo way dhimatay alla raxma may waa soo noqday saddex bilood baa xagga soo joog waan soo noqday markaan soo noqday hadda waxaan u raadiyey inaan hoo aan u sheego hooyo geerideedii aan ku irahdo dee hadda sheekada way sheekada ma ahaa waa tu nooc kale hooyo dhimatay soo ogeysii marka markaan ku aan aniga haddana waxaan israacanay deman waan gabaran eedo ahay markaan ku qaraacnay albaabka ninkii aan warqadaha raadinaynay waxaan aragnay deriski nin waxaan aragnay deris oo duqda oo deriska yihiin laba jeer baan u imaaday iyagoo wada sheekaysanaya walaalkay oo haa gadhinka iskala sheekaysanay isagoo gadhinka jaran iyadana dhinaca kale la sheekaysanayso hadda kahor laba jeeraan ugu imaaday marka islaanta ninkeedii baan aragnay markaasaan ku yiri dheeman eedo carar noo qabo ninka noo qabo ninkii bay qabatay marka markay weydiisay tiri suleymaan ma aragtay wuxuu yiri suleymaan fasta way suleymaan wuu dhintay mar hore uu dhintay marka anu gaarigaan soo bagareyna waan soo kasoo dababaxay markaan imaaday waxaan dhehe wuxuu yiri suleymaan basta wey markaas may adiga ma taqaanid walaalkay naagtaada u yar islaanti baa soo degtay marka islaantii soo degtay waxay tiri suleymaan sister how are you yani see tahay oo fiicanahay waxay tiri suleymaan basta way six month ago bay iidigu tiri six month ago suleymaan basta way marka markaas markaas waaga igu baryay aniga waxaa igu muhiimsan in walaalkay meel gaala ah wadaado badan baan weydiiyey wadaado waaweyn baan wacay marka waxay igu dhaheen hadduusan sharciga sharciga wadanka idinka malidin gaal baa iskale hadduusan sharciga diidaynin waa ilaa ilaa waa in laga soo saaro oo sidii loo la duugo haddii hataa marka lagu tukan karo lagu tukado oo dee laga soo saaro meesha we waaye marka de aniga waxa igu muhiimsan maanta inaan een geeridiisa yani qof walbuu dhimanayaa laakiin maanta waxa igu daran oon ka seexani la ahay inuu walaalkay ku duugan yahay qabri gaalo ee gaalo ee daris la yahay een iyo in saddex gaal ay dumarku naag ku jirto dul saaran tahay
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka ayaa ka hadlay jaasjaaskii uu dhowaan xasan sheikh u jeediyey bulshada ku dhaqan muqdisho gaar ahaan dhallinyarada xildhibaanadan oo lagu kala magacaabo murujaan iyo xildhibaan cabdow ayaa waxa ay sheegeen in hadalka xasan uu jeediyey uu yahay mid laga xumaado dafiraadda uu madaxweynaha dowladda federaalka beeniyey in ay dhaqaalo xumi ka jirto dalka ayay sheegeen inay tahay mid aan sal iyo raad toona lahayn islamarkaana uu xasan iska indha tiray xaaladda dalka maanta muuse meeshaan waxaa usoo istaagay erin beryahan magaalada isdhex marayso oo maalin ka hor meeshaan ka jeediyey magaalada dhaqaal xumaa ka jirtay shalay oo jimco aheed madaxweynaha jumhuuriyadda federaalka soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud dalkan dhaqaal xumo kama jirto uu dhahay waa wada og tihiin dalkan dhaqaal xumaa ka jirto indhaha la samatir karo waa la wada og yahay madaxweynaha maanta inuu dhaho dhallinyarada soomaaliyeed hadda maanta intoo lagu- loogu sii daro la dhaho shabaab waay tuugo waay madaxweynuhu nama qabato dhallinyarada soomaaliyeed madaxweyne inaad dhahdid waa shabaab waa tuugo wax ay kala ogeyna ma lahan dhahdid dalka dhaqaal xumaa ka jirto waa lawada ogyahay dhaqaale xumo kama jirto dhahdid madaxweynuhu ninka guri dhisanaya dabaq dheeraa dhahday nin jaamacad oo b i d soo bartay master degree wato oo baaj wato oo maanta jaamacadaha waa la ogyahay xamar ama dibida ha hadaan ka soo baxayn waa dhallinyaro soomaaliyeed iyo gabar soomaaliyeed oo mataqaanaa ee, dalkay wax u soo barteen dibid ma u soo baranin haddii dalkooda la dhaho nin maanta jaamacad soo baxay dhagax qaad madaxweynuhu arrinkaas madaxweynuhu dhahaya isma dhahayni madaxweynuhu waxaa lagaa rabaa dhallinyarada soomaaliyeed inay raalgelin siisid madaxweynuhu dalkan shiid inuu ka jiro wasaarad ka jirto qof walbaa og indhaha isla tira ma ahan madaxweyne hoosa haddaa fiirinaynin aniga hoosaa fiirinay runta kuu sheegayn xildhibaanada hadda dhallinyaro u hadlaya anaka waaye haddaan aamusno maanta oo dhibaato dalka ka jiro oo indhaha istirno beri ka maalin cid u hadlaysa malaha dhallinyarada ma lahan in dhallinyarada aad dhahdid shabaab waay madaxweynow taas lagaa meelaya madaxweyne inaad tahay dhallinyarada soomaaliyeed raalgeli inaad siisid aboljes aad siisid haddaad sii weysin dhallinyarada u taallaa arrinkaas ayaa ka falceli doonaan waayo dalkan waa la og yahay wax yaalo indhaha isna istirna ma ahan madaxweyne qof kaa aragta dunnaado inaa shabaab waay amba inaa hebel waay aad dhahdid madaxweynew ma suurtagal ma ahan dalkan wasaarada ka jirto shiida ka jiro madaxweynew madaxweyne waxaa lagaa rabaa dalkan wasaarada ka jirto inaa ka aad si fiican u hadashid ee, inaa oo mataqa dhallinyara la hadashid raalgelinaa ka bixisid taada kale masaajidka aad ka hadlaysid banaanka imow dhallinyaradan raadi dadka u sheeg masaajidkan oo, eh, cibaado loogu talgalay siyaasad looguma talgelin madaxweyne masaajid siyaasad hor socay marsiis iska dhaaf guryaha waxa dhisanaya waa loo og yahay cid walba og cid ogeyn ma laha maanta guryaha dhisanaayo dadka dhisanaaye dadka aad xukuumadda u dhiibto oo tabar taag daran waa oo agtaada ku dhow meesha xukuumadda kuma joogtee madaxweynehu dadka bulshada Soomaali- soomaaliyeed dadka dhexgeli karo oo u sheekay karo maxaa qabtay dhihi karto xukuumadaha u dhiibo wasiire ka dhigo meesha wasiir kuma joogaan xildhibaan cabdu ayaa isagana ka dhawaajiyey hadalkan la mid ah waxaana uu intaa ku daray in ay jiraan dad wada muddo kororsi oo uu xasan sheekh ugu horeeyo taasna aysan ka yeeli doonin habka dhallinyarada soo koraysa nooc walbay leeyihiin arrintaas ka raalli ahaadaan leeyahay arrin idinqabata ma aha waa dareemi karaa nin jaamacad ka soo baxay intaas waqti la soo geliyey oo haddana shaqo la'aane caqabadaha uu la kulmaayo nolol ahaan iyo maskax caama waa dareemi karaa ma istaahishaan laakiin way dhacday ee madaxweynaha jamhuuriyaddan waxaa ka codsanaya arrintaas inuu raalligelin ka bixiyo muddo kororsiyaa la raadinayaa iyo ilaa doorasho ka dhacayso waa iska joogaynaa ku qorneed iyo hadde ma u malaynayo madaxweyne xasan sheekh in oo arrintaas muddo kororsi iyo waa iska joogaynaa inuu ka fikiraayo markee warkii ahaa inaan jooga jeclaaya a asaga laga haayaa haddii aan aragno wixii oo waa iska joogayaa hadde madaxweynaha waa u sheegaynaa waxaan leenahay inaan madaxweyne adaab daraad waxaa lahayd inaan jooga jeclaaya se hadda ku jooga
فخور الإسلام فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
guud ahaana dhegaystayaal caawo halkaas ayaan ku soo gebagabaynayaa barnaamijka dhammaanteennaba sidaas iyo fii amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد